نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين insha allah wacawa waxaa ilaahay mahaddiisa ah oo aan aada ugu faraxsanahay inuu martinuu yahay fadiilka doctor saadiq enow oo ka mid ah culummada iyo aqoon-yahanka iyo ducaada soomaaliyeed qoraana ah ee wax qoray dhakhtar ah gaar ahaan anigu maarifa shaksiya iyo sadaaqa qadiima ayaa naga dhexaysay saadiq waxaa ku martageliyey magaalada beledweyne taariikhdu taagtana ma xasuusta laakiin nineteen seventy five-kii ragba waxa laga yaabaa inaysan darana dhici karta waktigaasoo daaci u ahaa isaga anaan daaci ahaa hay waxaan dhiganayna markaa dugsiga sala ayaan dhiganayna form one iyo maaka waxaan hinada samayna weli saaxadii dacwada iskula jirna isagana yurub yurubkaasuu aaday rushia wax kusoo bartay waa ka soo noqday kadib hadda bosaasuu degan yahay qaahira ibn degan yihiin boosaawa boosaaso boosaasu degan yahay insha allahu tacaala wax badanna wuu qoray buwaab qoralana waa leeyahay runtii waa baaxid soomaaliya waa nin sheekha khibrad weyn waa dadkii ajiilkii islaamiga ahayo barbaaray oo ku barbaaray dacwada iyo aqoonta isu miisaaman waxaa aada u yaraa xilligii aan dhiganaynay iskuullada waxaa aada u yaraa nin wadaad ah oo diintana yaqaan aqoontii maantigana yaqaan iska dhicin kara gaalada aqoonaan isaga dhicin kara diin ahaana isaga dhicin kara caqiidadiisii haysta dhinac walba ka miisaaman jiilkii markaa rabay la barbariy oo soo saaraan ka mid ahayn ani isagaba waxaan rajeynaa maanta wuxuu ka sheekeynayaa resourcega soomaaliya oo ah yacni natural resourcega waxaa galada yihaahdaan laakiin hantida ilaahiga ah anagaan dhahno ee ilaahay siiyey dadka subxaana wa tacaala ku deeqay ma dhahino natural resource ma dhahino yani yani waxa dabiiciga ah ma dhahayno maxaa yaele dabiica hadalkaas oo hadal khalad ah dabeecadu wax ma samaynin laakiin ilaahay baa sameeyey subxaana wa tacaala waa yani siismada ilaahiga ah subxaana wa tacaala ama kayska ilaahiga ah oo ilaahay dadka siiyey subxaana wa tacaala insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa yani ilaa hadda baxsii wadaa aada in looga faa'iideysan buugtiisii hore looga faa'iideystay haddana laga faa'iideysan doono insha allahu tacaala waxaan u baahannahay islaam miisaamana u baahan nahay muslim qof muslim ah oo miisaaman wakadalika jacalnaakum ummatan wasata ilahay saas uli subxaana wa tacaala qof miisaami kara adduunkii waxa la haysta miisaami kara shareecada islaamka waafajin kara dadka ka tusi kara jidkii ilaahay oo toosnaa ka tusi karo min khilaal waaqica jiro iyo waxa yaallo ka tusi kara waddadii saxda iyadoo xaqa ahayd yaana mida mida loo baahanya yacni laakiin dheelinta dhinac qofka u dheeliyo ama dhinac u ordo dhinac u xamaasoodo islaamka saalixu ma aha laysa lisaalix alislaam yacni culummada la jaa-ifeeyo idaa culummadan oo dhan waxba tari maaya wixii culmaha ah oo konton sano dacwada soo waday in la yidhaahdo waxay yaqaanaan ma laha haladaad intuu istaaga yidhaahdo waxay hayaan male waa lumeen waa tageen khalaas waa dhama hadi musiibo yani ictidaal yani wakadalika jacalnaakum ummatan wasata alcadl ay diintaa ku dhisan tahay marka waxaan u baahana islaam cadli ah oo waddadaas aan dhinacna oga dhiginin insha allahu tacaala mawduuca waxaan kusoo dhaweynayaa saadir markaskana abubakr sidiq islamic center oo caawa u joogo waa meeshaan dhisana annaga soomaali haddaan ahay oo ogahayna soomaalida jeceshahay oo niyadoodii aada maaragtay aada u dhisayso xilligaanta u adag annagaa dhisanay hal milyan isloobo kuna kala baxnay ilaa saddex milyan waxgaana waa kula bax baa ku gadanay ilaa hadda waa wadnaa dhismeeni dadkaas qaxootiga ah oo lisleeyahay maarata xoma haystaan ayaan ku dhisnay xooggeena iyo caqligeena iyo garashadeenna iyo ilaahay fadligiisa ugu horey waxaas oo dhan ba ka weyn nayteena xoma ah ilaahay baa subxana watacaala diintas waxaa jira maraakiis kale oo iyagana soo kala ilaa saddex iyo toban istin oo soomaalida maraakiistaanu kale ay ku leedahay oo iyaga milkigooda oo iyagu caawisaa loo fadhiyo kale loo fadhiyo oo iyagu shiribkoodii isku darsadeen si ay u xifdisaan diintoodii iyo dadnimadoodii iyo insha allahu tacaala marka insha alla inta waa muqadimaya waxaan kusoo dhaweynayaa saadiq alakh alfaadil alxabiib alfaadil insha allahu tacaala waan kusoo dhaweynayaa insha allahu tacaala muxadadiisi noo soo jeediyo falyatafadal mashkuura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد انت الضبضيد أنه أنه مهد علينا يا ولالك عبد الرحمن الشيخ عمر sidaa uu sheegay weeye muddaanu saaxiib ahayn annagoo yaryar khayr un baana aan ku saaxiibnay ilaa haddana aan maaragtay isku ognahay idinna waan idin mahad celinayaa waxaan ilaahay horti ka markhaati kacayaa dadka sidaa isu abaabulay masaajidka iibsaday dhistay caruurahoodii ugu talagalay inay wax ku bartaan ku cibaadaystaan iyaguna inay dowlad soomaaliyeedna ay maareyn lahaayeen waxaa nasiib darra ah in nala yidhaahdo soomaalidu waa ummad ku fashilantay inay ismaamusho maxaanu isu maamuli weynay haddaanu annagoo qaxootiya qaaradda america ubucdeedii aanu ishabayno ismaamullay oo aanu quruxdaa yeelanay maxaanu isla maamuli weynay soomaalidu ummad fashilantay maahe oo ismaamuli weyday maahe kuwa hor taagan baa faashiliin aan wax maamuli karina cilada taaltaa wey meel walbana waa in laga sheegaa oo aada dhawaaqdaan raggana hor taagan baa faashiliina laakiin ummadda tan maaha ummad faashilada ummad taariikhda intay jidhay soo jidhay wanaag iyo halgan iyo wax soo saar iyo haddii alla kuuran yahay baal dahaba kaga jidha taariikhda adduunka wey taa intaasaan kaga baxayaa waxaan u gudbayaa casharkeenna maanta ah suu sheekh cabdiraxmaan yidhi hantida maguurtada ah waa hanti ilaahay dadka siiyey dadoo dhan ayuu ilaahay subxaana wa tacaala nebi aadan markuu ilaahay subxaana wa tacaala ku yidhi dhulkaas baad khaliif ka tahay dee waa isagiiyo duriyaddiisii wey sidaa darteed ma jirto baa la yidhaahdaa adduunka hal mitir kibaadiraad oo dhulka ka mid ah oo aan hanti lahayn ma jirto laakiin dadka ayaanan garanayn qaabkii ay hantidaas ula soo bixi lahaayeen maadada yuraniyomka ah qarnigii lasoo dhaafay wixii ka horeeyey ciiddaasay la mid ahayd wax qiimaa ma lahayn sababtoo ah bani aadanka ayaanan aqoon u lahayn qaabkii uu adeegsan lahaa laakiin enstein markii uu soo saaray theorigiisii velocity-ga ayaa maadada iyadaa lagu helay maanta shirkadaha adduunyada ugu waaweyn oo multimilyaardeerska ah ku shaqeeya hantida intaa leeg kulligood waxay adeegsadaan adaaqa nawowiya garashaa lagu gaaray taal laakiin intaan la garan ciiddaasu ka mid ahaa soo maahay sidaa darteed ma jirto one mitir quadrat oo aan hanti ilaahiya ku jirin dhulka ma jirto aayad qur-aana ilaahay wuxuu ku leeyahay subxaanaه wa tacaala huwa aladii jacala lakum اlarda daluulan ilaahay dhulka waa kii idin duleeyey aadami baa loo duleey haddaanu fiirino dhulka goloob wey goloobka isaga ah waxaa lagu qiyaasaa miisaankiisa inuu yahay inuu yahay lix iyo toban kun oo trilyan oo trilyan oo tan lix iyo toban kun oo trilyan oo trilyan oo tan baa lagu qiyaasa cilmu lmiqyaas bani aadamku wuxuu ku ogaaday wax uusan bractic iyo nadariyo weligiis ku ogaaday ilaahayna aayad qur-aan oo isaga kule subxaanahu wa tacaala inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar wax walba jaangooyo iyo qadar baanu ku unay markaad fiirisid xoolaha cawska cuna ilkahooda iyo dugaagga hilbaha cuna gowsahooda biqadar aayaddaasay ku salaysan yihin midna hilib buu shiidayaa gowso ballaaran iyo miciyo waaweyn uu ku soo qabsado iyuu u baahan yahay kuwana cawskaasay riiqayaan gowso ballaaran culays bay ku hayn lahaayeen uma ay baahna inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar qiyaas buu bani aadamka ku ogaaday dhulka tanka uu ku fadhiyo isaga oo goloobkaas intuu ka yahay aynu garan karno dhulkeenna marka soomaaliya goloobka wuxuu kaga yaalaa qaaradda africa barigeeda dowladaha bariga africa la ysku dhahana annagaa bari ka sii ah oo geeska africa baanu ku naa geesna waxaa laynoo yiri fiiqa geeska ah weeye ummadihii hore xilli waxaa jiray laynoo yiqiin geeska alqarn xilligii griigii hore iyo magaca ay noo yiqiineen waxaa la dhihi jiray degaankaas alqarn degaanka geeska ah dadka adduunyada ugu da-da weynna halkaanay ka soo farcanay xataa big bamka ay ka shekeeyaan oo la dhaho dhagxan isqaqabsaday oo dhulkii uu ka unmay weeye dhagxantii ugu horeeyo isqabsaday ee ka aasantay ee ugu da-da weyn geeska africa wey dhulkaa isaga ayuu ilaahay nagu beeray subxaanahu wa tacaala inkastoo dhulalka oo idil ay leeyihiin hodantooyo iyo khayraad dabiiciya ilaahay subxaanaه wa tacaala ugu talagalay aadamiga huwa ladi huwa aladii sakara lakum ma fi اlardi jamiican jamiican wax kasta oo dhulkaa yaal ilaahay anagu noogu noogu talagalay subxaanaه wa tacaala haddaba dhulkeenna markaanu eegno geeska africa ku yaalaa juغraafi ahaan barigana badweynta hindiya ka xigta baddaas weyn weeye cidlada ah waqooyigana badyarada cadmeed badda cas meeshay ku dhammaato weeye waxaa la dhihi jiray baddaas badyarada berbera laakiin magacyada iyo taariikhda iyo hantida sida hantida laysaga bililiqaysto yaa magacyada iyo taariikhdana laysaga bililiqaystaa xilli waxaa jirtay badweynta hindiya la dhihi jiray almuxiid muqdisho badweyntii muqdisho magaalada muqdishoa waxay ahayd magaalada ugu camiran ugu ganacsi weyn ugu dhaqdhaqaaq badan waxa magaalo badweynta hindiya ku yiri sidaa darteed baa badweynta hindiya waxaa loo yiqiinay badweyntii muqdisho khaliij alcadanna waxaa loo yiqiinay gacankii berbera waayo berberaa ka camirayd cadan dhulkaas istraateejiga ah waxa u keenaya camiraanta waxaa weeye ahmiyadda istaraatiijiga uu dhulka ku fadhiyo ganacsiga afrika ka yimaado su isu soo rogrogayo isu soo rogrogayo koonfur africa namibia iyo china xiriirka dhaqaale ay lahaayeen soomaaliya ku kala bedelan jireen waa fact kutubta taariikhda ee ganacsiga ay qorayaan sid reerba reer su ugu soo dhiibayey waxyaabaha ay koonfur africa iyo namibia iyo mozambique iyo ay soo saaraan bay qalabka alaabtoodii waxay soo gaari jireen xeebahaas waqooyiga soomaaliya doonyaha ka yimaada faristina xeebahaasi ka qaadan jiray dhulkaa isaga ah taariikhda mucaasirka marka la sheego waxaa la yidhaahdaa dagaalkii labaad wixii ka dambeeyey modern history haddaad maqashaan waa dagaalkii labaad wixii ka dambeeyey waayo goloobka wejiga uu leeyahay maanta waa resultigii dagaalkii labaad ee natiijadii qaabkii dadka ay dhulka u qeybsadeen waxaa qaybiyeyna dowladihii awoodda lahaa wey annagu meel wax lagu qeybsanayna ma fadhin awood iyo talo aan leenahayna cidna weydiinaysa ma jirin intaasaa laynoo gartay dowladihii xoogga lahaa intaasay u garteen laakiin dadka soomaalida dhulkooda intaa waa u ka ballaara waagaa wax la qaybinayay dadka soomaalida waa dareensanaayeen oo waa ogaayeen dad cawaana oo waxmoog warmoog ma ahayn way ogaayeen laakiin tabar baa dhigtay halkaas ninkii ka gabiyey wuxuu yihi xilligaas dhulka la xuduudeynayey talyan iyo amxaariya ingiriis bay akeykidaye arladaa la kala boobaya kanu itaal roone waa duni la kala iibsadoo nala ogeysiine waa duni ninkaad aamintaa ku ajalaya xuduudda faranse ee u dhexeysa etoobiya markii la sameeyey yaa waxaa dhacday sheeko nin reermiyo geel la socdo soomaaliya oo reer jabuutiya qabaa-ilka ciisaha ah baa xuduuddii soo gudbay waa la qabtay khalad buu sameeyey laakiin khaladka uu sameeyey khaladu isaga garanaya ma ahayn maxkamad baa la saaray waa maxay huunno meeshaan maxay tahay bay meeshaan maxkamad wey oo maxkamadda maxaa lagu sameeya hadaa lagu xukumayaa dembi baa gashay cabaar buu aamusay saddex saddex bilood oo ganaaxa lagu xukumay inuu la xiro markii la yihi waa lagu xirayaa saddex bilood meel baa lagu geynaya huunno geela iga kala fakanaya mid kale u yeertuu yihi saddex bilood idiin fadhiya marka xuduudahaasi markii la sameeyey dadka soomaaliya la yidhaahdo waa dadka af soomaaliga ku hadla laakiin xuduudda siyaasadeed ee soomaaliya waa xuduuddaas wey laba mustalix oo aan shuqul isku lahayn wey xuduudda iyada ah dhulkeeda masaaxada uu ku fadhiyo markaanu fiirino waxaa weeye saddex bo saddex boqol iyo lixdan iyo toddoba kun lix boqol iyo konton iyo toddoba kilomitr kvadra waa ku celinayaa saddex boqol iyo lixdan iyo toddoba kun lixdan lix boqol iyo konton iyo toddoba kilomitr kvadra dhulka isaga ah laba dhul engegan ma wada aha waxaa ku jira meelo biyo ay maraan meelaha iyaga waa webiga jubba iyo webiga shabeel dhulka ay labadaas biyood maraan meel biyo fadhiyaan meel la degi kara ma oo yaabisoo engegan meelaha aan engege engegnayn oo labada webi ay maraan waxaa weeye toban kun saddex boqol iyo labaatan kilomitr kvadrat toban kun iyo saddex boqol iyo labaatan kilomitr bay biyaha noo maraan dhulka engegan oo saafiga oo noo soo haraya waxaa weeye markaas saddex boqol totalka wuxuu ahaa lix boqol lix boqol labaatan iyo toddoba kun saddex boqol soddon iyo toddoba kan dambaa saxa totalkii lix boqol iyo labaatan iyo toddoba kun saddex boqol soddon iyo toddoba dhulka yaabiska ana oo sida rasmiga loo degi karo saddex boqol lixdan iyo toddoba kun lix boqol konton iyo toddoba saddex dal baanu xuduud la leenahay dhanka bariga saddexda oo bariga inaga jiraan jabuuti waqooyi galbeed weeye xuduuddeeda konton iyo toddoba kilomitr oo xuduuda kenyana koonfur weeye lix boqol siddeetan iyo toddoba kilomitr oo xuduuda etoobiyana dhexda oo bariga ah xuduudda inoo dhexaysa kun iyo lix boqol oo kilomitr oo xuduuda wey kun iyo lix boqol oo kilomitr oo xuduuda dhulkaa isaga ah ayaa ilaahay nagu beeray dadka soomaalida ah ayna ku tarmeen ma dhici karto yaanyo in halkan intaad ku beertid ay kuu dhasho sababtoo cimiladeedii maaha sidaas baa ilaahay subxaana wa tacaala uu xoolihii iyo dhirtii iyo cimiladii iyo waa isleeyihiin waa iswataa dadka soomaalida wax soo saarkooda shaqadooda tarankooda fekerkooda intuba wuxuu ku fiican yahay cimiladaas ilaahay uu ku abuuray oo ugu talagalay cimilada iyada markaanu eegno soomaaliya xagga cimilada markaanu ka eegno soomaaliya waxaa mara dhulbaraha waa kaa khadii dhulbarihii waa taas hadda dhulbaraha koonfurta soomaaliya maraa meel kismaayo u jirta shan iyo toban kilomitr baan u malayn buu maraa waa hadda adduunka kala badha waqooyi koonfur kala badha taa macnaheeda waxaa weeye meel aada iyo aada u wanaagsan baan adduunka kaga naalay waa ka fursad fiican nahay ka nasiib badan nahay ninka cirifkaa ku nool halkaa iyada ah waqooyiga scandinavia ya ama waqooyiga ruushka dadka ku nool ama koonfur africa iyo australia waa qudbiyadii dadka ku nool aada baanu uga nasiib badanna manaha waxaanu karti ku hellaya nicmad ilaahay subxaana wa tacaala uu ku manaystay nagu manaystay weeye sanadka labiyo tobanka bilood december ilaa februayer waxaa nalka noo shidan december ilaa february waxaa dhaca dabaylaha waqooyi bari u socda oo monsonka ah waqooyi bari macnaha galbeed bay ka imaanayaan dabaysha saasay inoo mareysaa waqooyi bay u socotaa barina waa aadeysaa saasay u socotaa halkaasay mareysaa taa iyada waxay keenaysaa waa dabaylo adduunka dhan saa u maraya baddan xeebteenna ah ee badweynta indiya ah way guureysaa biyaha waa soconaya biyahaa socda monson baa loo yaqaanaa monson monson ereyga wuxuu ka yimid af carabi mowsim buu ahaa mowsim maayo may iyo octoobar inta u dhexaysana waxay u soconayaan koonfur galbeed koonfur bay ka imaanayaan galbeed bay u soconayaan saasay u guurayaan dabayluhu dabaylaha socodkooda waxaa raaca marka doonyo badanaa carabtaa isticmaali jirdhay sir buu u ahaa dabaylaha socdo doonyaha shiraac inta loo sameeyo iska kaakaxaynaya ilaa iyo koonfur africa ku tegeysa kusoo noqonaysa carabtu sir buu u ahaa waxyaabaha la kala qarsado buu ahaa griigii baa waa dambe ogaaday oo aada uga ugu soo qamaamay dhulkeenni adiga taariikhdaanu taas kaga warrami doonaa soomaaliduna way yiqiineen dabaylahan aada bay ugu safri jireen si xoog leh bay u isticmaali jireen socdaalka isaga laakiin nasiib daro waxaa weeye dibu dhac xoog badan baa ku yimid noloshii dadka soomaalida ahaa xataa waxaa jidhay islaan la dhaho caasho caash caaisha almalaaxa bugaag taariikh baan ku arkay caaishadii malaaxadda ahayd doon dhan bay maaragtay waayeelka ahayd ninkeedaa dhintay marka hawshii si ayaan uga dayacmayn iyadaa doontii fuushay iyadaa marka kaabe doon ka ahayd ganacsigaasay wax ka waday taqriiban hadda hal doon ma jidhaan filaya soomaali leedahay oo badda ku mushaaxa labada monson xilliga uda- u dhaxeeya waxaa jira roobab aanan si rasmiya si scheduala aanan u di'in mar badan mar yar mar aanan imanayn xilliga roobabkaasna ay da-ayaan waxaa weeye dayrta iyo xagaaga dayrta iyo xagaaga roobabka soomaaliya ku da-a waa la cabirayay tan iyo qarniga bilowgiisii celcelis soomaaliya waxaa ku da-a shan boqol oo milimitir oo biyo ah meesha ugu roob yar degmada ugu roob yar waa magaalada boosaaso degmada ugu roobka badan waa kismaayo iyo hargeysa labadaa degmaa ugu roob badan markaanu topographical fiirino dhulka soomaalida kor markii laga soo kaco khadaas kore xeebtaas min gardafuy ilaa gebi maxay ahayd ma gabiley bay ahayd magaalada geeska zaylac zaylac mid baa xuduudda ka xigta laakiin lowya cadde lowya cadde zaylac ilaa lowya cadde xeebtaa dheer dhulka markaad u degatid guban baa la dhahaa guban ilaa toban kilomitir oo gudaha wey waa dhul falaadah intaan buuraha la gaarin zaylac haddaa ka baxdid boosaaso haddaa ka baxdid laasqore haddaa ka baxdid berbere haddaa ka baxdid dhul baad maraysaa kadib buuraad u tegeysaa buuraha iyagaa waxaa la yidhaahdaa goolis waa buuraha taxan min gardafuy bay ka soo bilaabanayaan geeskaas ilaa etoobiya gelaya buuraha iyagaa markaad dusha u fuushid oogo oogaa la dhahaa dhulkaa buuraha uu ku fadhiyo o dhan oogo macnaha waa wax dusha ah ooga markaad ka degatid dhul falaadaad u imaaneysaa waxaa la yidhaahdaa dhanka galbeedkana hawd dhanka bariga ana nugaal nugaal gobol baan u naqaan laakiin topographically waa ka weyn yahay gobolka ilaa iyo ceel afweyn nugaal baa laysku dhahaa hay-adaha dalka ka shaqeeyana topografiyadaasay ku shaqeeyaan walow annagu aanu xuduud kala leynaho laanlaan aanu maaragtay annagii baa isu muuqan laakiin hay-adaha barnaamijkooda ama caafimaad ama biyogelin ama khayriga ay wadaan waxa weeye qaab topografiya ah bay u shaqeeyaan hawdna dhanka galbeedka weeye nugaalna dhanka barigaa guban marka laga dego markii laga tago hawd iyo nugaal waxaa la tegayaa dhulka loo yaqaan ciid iyo cadduun ciidna waa dhanka galbeedka cadduunna waa dhanka bariga ilaa laga gaaro webiga shabeelle dhulka webiyadu ay maraan baa markaas bilaabanaya aataas soomaaliya geeska africa ay ku taallaa waxaa aada muhiim u ah inaanu faham ka qaadanno qofkii aanan fahamsanayn sababtu maxay tahay maraakiib badani ay u soo maraan geeska africa halkaa waxaa weeye badweyntii atlantiga ahayd halkaana waxaa weeye badweyntii india atlantic ocean waa taa soo ma jeedaan ya indian oceanna waa ta ninka yurub jooga d- waxaa u sahlan si asia u gaaro inuu baddaan mediterraneanka soo maro canaal sways ka soo gudbo red seaga usoo gudbo ja marka indian ocean buu ku jiraa haddii kale jiro dheer bay ku noqonaysaa halkaas soo maraya qaaraddu aada bay u weyntahay soomaaliya goboladeediina waa kan magaalada u koreysa dhanka waqooyiga u xigta soomaaliya waa magaalada caluula halkaasi ku taalla magaalada koonfur xigtana waa raascamboni galbeed magaalada u xigta waa beled ceelwaaq waa taa bari magaalada u xigta waa xaafuun xaafuun qaaradda africa oo dhan bay bari u xigtaa okay intaa markaan ka gudubno dadka ku nool soomaaliya tirokoob rasmiya ilaa hadda laguma samayn dadka soomaalida ah tirokoobyo la sameeyey waa jiraan xilligii isticmaalka tirokoob baa la sameeyey dhowr jeer xilligii aan dowladda ahaynna dhowr jeer baa tirokoob la sameeyey kii u fiicnaa wuxuu ahaa afar iyo toddobaatankii kii ardaydii ololaha aaday ardaydii iskuulaadka intermedianka iyo secondaryga kulli baadiye loo diray inay reer miyigii baraan af soomaaliga sida wax loo qoro waxna loo dhigo olaha markuu dhammaadayna tirokoob baa le dadka soo tiriyaa la yidhi ceelashaanu istaagi jirnay bog iyo qalin baan qaadanaynaa muddo toddoba beriya xoolaha toddoba beri bay ugu yaraan qadaan ka qadaan biyaha shiddo badan baan kala kulanno soomaalidu ma jecla xoolahooda in la tiriyo dad isla weyn weeyo weligood maya arag xoole dhibka naga qabsaday askar baa nala socotay xataa dadka lama til dili jirin waaga hubna lama haysan haddii hib hub la haysan lahaa dad badan baa dhiman lahaa mashruuca ma socde tiradii ugu dambeysay marka qiyaasaad un bay iska wada ahayd inkastoo dad badan lasoo tiriyey waaga misana soomaalidu waa guurguuraya xuduudahan dhisan xuduudu ma aha iyagu geelii gaalkacyo ka daaqayay saa dambe wardheer ceel ku yaal buu ka cabayaa wuu sii socdaa jigjiguu gaarayaa geelii baydhabo ka cabayey gaarisa isagoo socda arke kii gaarisa isagoo kismaayo baadiyaheeda daaqaya ad arkaysa waa dad soo socda marka dad meel degan baa la tirin karaa laakiin dad guurguuraya tiradii waagaa la helay taqriiban siddeed boqol oo kun baa lagu daray oo la yidhi waa dadkaas maaragtay socsocdoo aan la tirin karin kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo shantii intii dowladdu ay burburtay tirokoob baa la sameeyey hay-aduhu sameeyeen kuwii dambe ma arag runtii weli tirokoobkaa la sameeyey waxaa lagu qiyaasay sagaal milyan oo qof inay soomaalidu yihiin wax yar ka badan wax yar ka yar macnaha qiyaas intaa leeg waxaa kaloo lagu qiyaasay dadka soomaalida ah inay ka kooban yihiin qoysaskooda isku celcelis aabbe iyo hooyo iyo toddoba ciyaala badanaa qiyaastii waa intaa in ka badan waa jiraan in ka yar waa jiraan laakiin markii laisu celceliyo waa aabbe iyo hooyo iyo toddoba ciyaal reer xalay aan u tegey gabar dalkii ka timaa waxay dhehaysay waan yaabay reerkaan la hadlaba toddoba ciyaala toddoba ciyaal marka hay-adda warkeedii sax wey okay sagaal milyan markaan toddoba u qaybino meeqay noqonayaa maya sagaal milyan caruurtaa toddoba ah aabbe iyo hooyo ku dir waa sagaal qof aabbe iyo hooyo iyo toddoba ciyaala waa sagaal sooma sagaal milyan u qaybi marka meeqay noqonayaa may hal milyan hal milyan oo qoys wey soomaalidan is haysatoo dhan waa hal milyan oo aabbe hal milyan oo hooyo iyo toddoba milyan oo caruura sidaas markii loo qaybiyo dhulkii baa la yidhi ha loo qaybiyo waxaa jira wax la yidhaahdo population density alkathaafa sukaaniya ummadaha wax fahmay nolosha fahmay oo doonaya inay qorshe samaystaan annagu gurigii qorshaan u sameynay aabbihii iyo hooyadii qorsho qoys bay samaysteen guri walba qorshuu leeyahay laakiin gurigii weynaa inaanu qorshe u samayno weli waa ku guuleysan la-aan ummaduhu marka guryahooda qorshe u samaystaan in dadka ay tiro koobaan qorshuhu ka mid yahay in caruurta la tiro koobo qorshuhu ka mid yahay kuwa dhalan doona xataa qorshuhu ka mid yahay markii soomaalida dhulka loo qaybiyo density population density dadkii iyo dhulkii baad isu qiyaasaysaa waxay noqdeen kilomitr walba kibaadaraada so waad xisaabtan waa shan iyo sagaashankii hadda inay ka badantaa laga yaaba kow iyo toban qof oo soomaaliya baa degaan ahaan u helay kilomitr walba si marka aanu u fahanno ma badan yihiin mase waa yar yihiin dhowr dal baan idiin soo qaaday waddanka sweden la yidhaahdo kilomitr kibadraad konton iyo saddex qof baa ku aadaya konton iyo saddex qof kow iyo toban baanu inagu ahayn wadanka la dhaho muzamb mozambiq saddex iyo toddobaatan qof baa kilomitirkii ku aaday dalka la dhaho nicaragua boqol waxaa ku aadaya boqol iyo shan iyo toban qof kilomitr quadratki boqol iyo shan iyo toban qof inagu kow iyo toban baa nahay dalka la yihaahdo masar laba boqol iyo laba qof baa kilomitr quadratki ku aadaya weli waa sii socdaa dalka la dhaho tunis saddex boqol iyo afartan iyo shan qof baa kilomitr quadrat ku aadaya north korea shan boqol iyo lix iyo toban qof yaa kilomitr quadrat ku aadaya jaban sideed boqol iyo toddobaatan iyo saddex qof yaa kilomitr quadrat ku aadaya moldovia laba kun lix boqol siddeetan iyo shan qof baa kilomitr quadrat ku aadaya monaco afartan iyo sideed kun iyo konton qof baa kilomitr quadrat ku aaday aayad waxaa jidha qur-aan ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay wadaraba allahu mahala qaryatan kanat aaminata mudma'ina yaأtiiha risquha ragada min kuli makan fakafarat biancumi illah qoomka iyaga ah aayadda nooma sheegin inay ilaah ku kufriyeen waxaa dhici karta inay ilaah aaminsanaayeen soo ma maadaama aanan laynoo sheegin laakiin maxay ku kufriyeen nicmad ilaahay siiyey bay ku kufriyeen soomaalida soo qoomkaasoo kale noqon mayaan bal dadka afar afartan iyo sideed kun haddii dhulka sidoodoo kale aanu ku ahaan lahayn maxaa dhici lahaa hooyo iyo aabbaa isdooxi lahaa iska dhaafax kale annagoo hadda dhulkii cidlo yahay baan tuulo intaan isugu imaano eber iska dhigayn dhulkii hadda waa cidlo afartan iyo sideed kun iyo over weeye dalka monaco tirakoobka haddaad rabtaan waddan kasta internetka ad ka helaysaan population density haddaad google ku qortaan waa uu idiin soo qoraya dalka bangaladesh lahoan mar walba mathaal usoo qaato aan jeclahay inaan xuso sababtoa waan tegey nin corneel ah oo aan la kulmay meelnala ku casumay wuxuu ka mid ahaa raggii soomaaliya joogay labaiyo sagaashankii iyo saddexiyo sagaashankii markii united nationka ciidamadooda dowlado badan ka yimaadeen oo soomaaliya ay joogeen ninkaa isagaa wuxuu yihi waxaan la yaabay waxa aada isu leynaysaan haddaad kala tagtaan buu yihi meesha aada ku diriraysaan ku kala taga bes isba arki maysaan waddankiisa hadda mathalan gobolka la dhaho puntland waa gaalkacyo ilaa boosaaso soma bangaladesh iyo puntland bangalad puntland baa weyn ha weynaatee wax laba jeer ku dhow laba jibbaar wax ku dhow bay weynta meeqaa ku nool marka bangaladesh boqol iyo shan iyo lixdan milyan oo qof baa ku nool oo taqriiban garowe ilaa boosaas ah boqol iyo shan iyo lixdan milyan oo qof puntlandna haddee nabad maaha qori baa la isu wada haystaa dhulka cidlada ahoo iska bannaan macnaha nabad nisbiya weeye laakiin yani any time soomaalidu waa isku wada qaab waa isku wada maaragtay cimilo sheekh cumar faaruuq baa wuxuu yihi waxaan isleeyahay wayaga dhahda carab baan kasoo farcanaye armay abujahal kasoo farcamay ila carab waa isaga xataa wax maskaxdooda gelaya ma jiro ficilka guracan bay mar walba u iilanayaan ya mar walba iyagoo og inay tahay tan tii xaqa ahayd tii saxa ahayd tii wanaagsanayd tay ku guulaysanayeen iyagoo og inay tan tahay bay tan dooranayaan nin baa wuxuu yihi abujahal ag fadhiyey nebi maxamed baa soo maray calayh الsalaat wasalaam markaasuu wuxuu yihi beenaalihii fiiri buu yihi abujahal buu ku leeyahy beenaalihii fiiri nebi maxamed calayh الsalaat wasalaam inuu beenlow yahay dicaayadda iyada abujahal baa suuqa geliyoo faafiyey isagii buu marka u sheegaya abujahal ninkii buu ku yihi wallaahi labadiina adaa beenlow wuu og yahay rasuul xaqa inuu yahay nebiga calayh isalaat wasalaam laakiin madax adayg buu u diiday ninkii isaga ahaa uu soo muslimay caro uu ka carooday hadalkii abujahal uu la soo muslim khayr bayba u noqday okay population density markaanu ka baxno oo aanu ka fahanno qiimaha dhulka iyagu leeyahay iyo hantida ilaahay nagu manaystay oo inaan ku fara adeegno ay waajib nagu tahay waxaanu u gudbaynaa gadaal bal aan u noqono bosishonka uu ku yaal dhulkeenna keliya baa hantiya waxaanu ka hadlaynaa hantida dhulka leeyahay sooma dhul ahaan waanu usoo aragnay huwa aladii jacala lakum اlarda daluulan ilaahay dhulkii waa inoo duleeyey dhulka inoo duleeya waa dhulkaa sidaa u ballaaran ee cidlada ah ee aanu nidhi kilomitr kabadraadkii dadkaa tirada yar baa ku aadaya haddaanu nidhi hal milyan oo qoys weeye kow iyo toban qofna sagaal qof iyo kow iyo toban farqi weyn uma dhexeeyo taqriiban marka kilomitr kasta hal qoys aabbiyo hooyo iyo toddoba ciyaala iyo laba nin saddex nin oo adeeru u yahay odaga waa ku noolaan kara intaas waa hanti waanu isla qiray waxaa iyana laba ah oo hanti kale ah dhulkaa layna siiyey inuu ku yaalo position adduunkii bartamihiisii ah adduunka bartankiisii inuu ku yaalo hadda dukaanka ku yaal magaalada minneabolis bartamaheeda iyo dukaanka cirifkeeda ku yaal keebuu dhaqdhaqaaqa nolosha ku badan yahay kan bartamaha ku yaal waanu wada qirayna australia waa taa halkaanay ka muuqataa waa taa geeskaa muuqda wey soma new zealandna markaan soo socdaan kusoo hakaday jasiiraddaas wey halkaa ku taal iceland iceland baan dhihi lahaa new zealand ma iceland markay rabto australia inay aado waxay ku khasban tahay inay kusoo marto waxaa tahay dukaankii centerka magaalada ku yimid ciddii xagga ka imaaneysa waa kusoo mareysaa ciddii xagga ka imaaneysa waa kusoo mareysaa bal dowlad waxaa jidha markay xilliyada qaar barigeeda wax un qalaba ay ka daldalayso ama raashin ama ay u daldalayso galbeedkeeda markay ka daldalayso barigeeda u daldalayso inay baddeenna soo marto ay ku khasbanta waa dowladda ruushka waa kaasa halkaasay degan yihiin dhulkaa weyn oo waqooyiga ku yaalla wey marka xilliga qaboobaha uu baraf da-o tariinadii wax walba laguma qaadi karo waxay ku khasban yihiin dhankan galbeedka xooggii warshadihii iyo degaankii ay u badan yihiin halkaa cidlo wey siberia wey laakiin magaalooyin kale foofoof baa ku yaal badda madoobay soo kasoo shixinaan maraakiibta kanaalkaasay kasoo gudbaan mediterraneankay soo maraan kanaalkaasay kasoo gudbaan xaggay kasoo jiroodaan ilaan markabkii wax badan buu u qaadaya tariin wuxuusan u qaadin buu markabkii u qaadaya galbeedkii bay wax ka rarayaan waxay ku khasban yihiin say barigii ruusiya u geeyaan inay adiga ku soo maraan halkaa waxaan ka fahmaynaa meesha uu ku yaal dhulkeenna inay tahay hanti qiimi badan wax ilaahay looga mahad celiyaa maxaa nimankan burcadbadeedda ee maraakiibta u afduubayaan fursadda xaggee bay ka helayaan waxa fursadda siinaya waxa weeye maraakiibta faraha badan oo maraya meesha taqriiban maalintii dhowr iyo labaatan markab baa mara bishii dhowr boqol bay noqonayaan sanadkii dhowr kun bay noqonayaan haddii dadka soomaalida caqliga usoo noqdo ilaahay caqliga wuxuu noo siiyey inaynu ka faa'iidaysano walaqad karamnaa bani aadama karaamada ilaahay uu aadamigu saaray oo manifestation bayaan ayad dhan qur-aan oo ilaahay noogu sheegay karaamadaas iyadaa waxaa weeye caqliga oo aan kaga duwannahay xoolaha haddaanu marka caqliga guriga ku hagaagsanno xeebahaas waqooyi berbera iyo laasqore iyo boosaaso iyo haddii aanu dekado caalamiya ka dhisi lahayn wax kale aynaan qaban maraakiibta kumanyaalka ah adeeg aanu u fidin lahayn dhaqaale kale soomaaliya uma baahnaateen waxay noqon lahaayeen waxaa la dhihi karaa dadka adduunka ugu taajirsan adduunka dadka u taajirsan waayo kharash badanna waa kaa soo geli lahaa dad badanna meeshii kuma noola dadkii waa yaryihin dib haddaan ugu noqdo ninka bangalaadeshka wuxuu yihi haddii qoys kastoo soomaaliya qoysku waa aabe iyo hooyo iyo caruur qoys kastoo soomaaliya uu toban qoysoo bangalaadesha wato kaxaysto oo soomaaliya la tago idinka iska seexda qaar beeraha kuu falaan qaar xoolaha kuu raacaan qaar kalluun ha kaaga shaqeeyaan wuxuu yihi waxaad ku noolaan lahaydeen idin dhihi maayo sida dowladaha khaliijka looga nool yahay amiirada khaliijka guryahooda sida looga nool yahay ad u noolaan lahaydeen qoys toban qoys u shaqeynaya dhulkiina uu hodan yahay hadde ma wuusan u noolaaneyn sida amiir fulan iyo amiir fulan xaqiiqatan hadal wuxuu ahaa meel weyn iga taabtay ninka hadalkiisii caalamka marka inaanu meel dhexe kaga naal iyadana waa hanti labaad oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda soomaaliyeed uu ku manaystay oo mahadcelinteedii loo baahan yahay saddex hantida saddexaad oo aan xusaynaa waxay yihiin biyaha wax badan baa idaacadaha ka maqasheen qarnigan hadda bilowday dagaalada dhici doona waxaa weeye dagaalo ay biyo sababayaan biyo haddii shalay xuduud lagu diriri jiray dadkii waa caqliyeysteen war maxaan isu leynaynaa adna noolow adna aan noolaado dadkii dagaalkii labaad isku baaba-ay oo boqolka milyan oo qof iska dilay yaa maanta u nabdoon sababtoa noloshii bay fahmeen dagaal farahay kaa guubtay dagaalku marka iyo khilaafka siyaasadeed wuxuu noqonayaa wax biyo ay sababaan haddana ay fafaalaheedii waa muuqdaa dadka soomaalida marka ilaahay wuxuu ku manaystay dhul biyo miidhana biyuhu kow xeebtaa dheer ee badda ah weeye taqriiban dherarkeeda xeebteenna dherarkeeda waxaa weeye saddex kun iyo shan iyo labaatan kilomitir oo dherara saddex kun oo xeeba ummado dhan baa waxay la-yihiin hal kilomitir oo xeeba hal kilomitir oo xeeba bay la-yihiin annana saddex kun qabaa'ilkan islaynaya qabiil aanan xeeb lug ku lahayn ma jiro weliba xeeb hodana wey waanu u tegi doonaa kalluunka saddex kun iyo shan iyo labaatan kilomitir oo xeeba badweynta indiya iyo badda cas oo weliba meel istraateejiya adduunkii bartamaha kaga taaba dowlado xeeba dhaadheer leh oo aanan ka faa'iideysan ka faa'iidi karin baa jira ruushkaa ka mid ah bal xeebtaa waqooyiga ku taal aada bay u dheer tahay laakiin waa baraf yuu kala xidhiidha markabkii halkaa ka soo baxa toban sano kadib buu imanayaa meesha wax nafaca male sidaa darteed buu wuxuu ku khasban yahay ukrainia inuu la saaxiibo ay u fuutiso badda madow inuu maaragtay xeebta halkaas soo galo waxayba wax dekada wuxuu leeyahay peterburg oo badda baltiga halkaa ku yaal iyo atlantiga oo dee adduunka cirifkiisii meeshii beri u xigtay anana xeebtaas iska qaawan ee bartamihii adduunka ku taal baa ilaahay inagu manaysay taa waa biyaha koowaad biyaha labaad waa labada webi webiga jubba iyo shabeelle webiga jubba dherarkiisa wuxuu yahay sideed boqol toddobaatan iyo shan kilomitr sideed boqol iyo toddobaatan iyo shan kilomitr oo biyo ah shabeellena waxaa weeye kun iyo boqol iyo soddon kilomitr kun kilomitr waayo shabeelle toos badda uguma shubo afgoya agteedu ka lexda xeebtu mara saasuu u socdaa ilaa uu jubbo kaga darsoomo goob weyn meesha la haddii laysku daro laba kun oo kilomitr bay noqonayaan oo webiya laba kun oo kilomitr oo webiya wallaahi waxaan ku dhaaranayaa soomaali maahe dowladaha geeska africa nagula jiro nagula nool oo dhan labadaa webi oo laga shaqeeyaa ku filan labadaa webi keliya yaa ku filan biyahaas kamaanu faa'iidaysano say u socdaan badday ku shubmaan adduunkiina biyaa lagu diriraya oo heer la dagaalamo baa la gaaraya annana horteenna biyaha sidaa ugu qulqulaya afar iyo labaatanka saac waa nicmad kale waxaa kaloo iyadana biyo ah ilaha ilaahay subxaana wa tacaala guddoonkiisa ku dhacday in biyuhu ay u dhacaan qaab isweydaanah qoraxdii baa kullaynaysa waa karkarayaan daruur bay noqonayaan waa soo da-ayaan haddana qoraxdii baa kullaynaysa waa karkarayaan qaac bay noqonayaan daruur bay noqonayaan waa soo da-ayaan saasay biyuhu u wareegtaan akhraja minhaa maaha wa marcaaha minhaa damiirku wuxuu ku noqonayaa dhulka dhulkan biyihiisii ka soo saaray uu ilaahay leeyay ayadda waa ayad scientifica biyuhu dhulkay ka yimaadaan meel kale kama yimaadaan haddaa la ogaado biyahaas marka saa u wareegaya intooda badda ku daa waaba ku daya weliba afar meel markii loo dhigo roobka adduunka ka daa saddex meel baddu ku daa badda biyo ma u baahan tahay ha waa u baahan tahay abaar baa ka dhacda sida dhulka u abaareysto iyo u abaareysataa markii biyuhu qaac noqdaan oo koraadaan biyihii baxayey waa oxygenkii iyo hydrogenkii biyo saafiya wey waxaa ku badanaya baraagtii cusbadii abaarta ku dhacda badda waxaa weeye cusbadaas ziyaadaysa kalluunkii waa dhimanaya si marka muctadil looga dhigo biyo xareeda baa u soo da-a markaasuu kalluunkii dib u noolaado maadaama dhulka iyo biyaha dhulka engegan iyo dhulka biyaha ah ay yihiin one third afar markii loo qaybiyo goloobka hal meel waa dhul engegan oo dad iyo xayawaan iyo dhir ku kornool yihiin saddex meelna waa biyo roobka da-ana sidaas wey hal meel dhulku ku da-a saddex meelna biyaha ku da-a laakiin meelna wuu ku badan yahay meelna waa ku yaryahay waa qadar ilaahay wa anzalnaa min asamaai maa-a biqadar biqadar buu ilaahay raaciyay kow biyahaas markay dhulka ku da-aan biyaha badanaa waxay u dareeraan meesha godan dhulka meesha u godanna waa meelaha badahu ku yaallay biyihii ku da-a qaaradda africa gaar ahaan barigeeda waxay usoo dareeraan waxna dhanka bari waxna dhanka galbeed bay u da-aan buuraha etoobiya matalan biyaha ku da-a kuwa galbeed u dareera webiga niil bay ku shubaan kuwa bari u da-ana qaarna labadan webi bay kusoo shubmaan dhanka waqooyiga ana ilo xeebaha ku wada daadanaya bay ku shubmaan labadaa magaalo xaafuun iyo bayla oo aan sanadkii hore tegey ilo iska socdaad arkaysaa xareeda xareed yani waad fajacaysaa sanadka dhan waa da-aya sanadka dhan waa da-aya magaalada meel shan kilomitr u jirtana abaar baa xoolihii iyo dadkii u dhimanaya five kilomitr waa la dhimanaya xilliga abaarta ama la qaxaya la guuraya waa badan yihiin marka ilaha ceynkaasa oo waayo biyihii buuraha dhexdooday soo jeexayaan qararka dhexdooda waxay raadsanayaan meeshii godka ah meesha godka ana waa badda meesha ugu dambeysa Ee, kenya biyaha ku da-ana qaar badan oo ka mid ah dhankaas jubbooyinka bay kusoo shubmaan laagag fara badan oo waxaad arkaysaa xeebahaas ee, badda kaga shuba biyihii xareedda ahaa iyadana waa biyo biyaha haddii la ceshado wax weyn oo weyn oo weyn bay nolosha dadka ka bedeli lahay intaa waxaa weheliya biyaha dhulka hoostiisa fadhiya nin geologo soomaaliya labiyo lixdankii singaler shirkadii la dhihi jiray maraykanka ahayd ee soomaaliya sarveyga ku heysay baa isagoo sideed iyo toban jira yuu shaqo ka bilaabay kadibna markuu weynaaday muddo si uula shaqeynayay maraykan buu yimi oo wax ku bartay lixdanaadkii toddobaatanaadkiina dowladdii soomaaliya wasaaradda macdanta iyo biyaha ka shaqeyn jiray wuxuu igu yidhi laba iyo lixdan togaga ha kala waaweynaadaan qaarkood heer webi bay gaarsiisan yihiin yaa soomaaliya hoos mara buu yihi laba iyo lixdan oo kulligood badday ku shubmaaday kulligood badday ku shubmaaday waxaanu maqalaa abaaraa dhacay idinka qudhiinu lacaga soo diraa laydin dhahaa war degmooyinkii abaaraha ku dhacay war soomaalidii waa dhiban yihiin yani nicmadaas iyada ah ma wayan ahayn fakafarad biancum illah nicmadii haddaad ka shaqaysan weyde xataa macnaheedu waxa weeye adoo ku kufriya nebiga calayh salatu salaam nin baa u yimid xadiis la wada yaqaan wuu tuugsaday nebiga calayh salatu slam waxa ma uusan siin maca daalika isagoo sakada iyo sadaqada nagu dhiirigelin jiray oo ku degdegana dhihi jiray ninkii tuugsaday waxa ma uusan siin wuxuu yihi guriga maxaa ku yaal wuu sheegay faas iyo gogol iyo go iyo ibriiq waxbuu sheegay S- wuxuu yihi waxaad yeeshaa waxaa intaa qaadid suuqa gee iibi markaad may faas kuma jirin markaad iibisid faas soo iibsu yiri duurka gal qoryo soo gur soo xamaal suuqa keen iibi toddoba beri kadib isuka ay keen toddoba beri kadib buu u yimid ninkii nabiga calayhi salatu salaam isagoo lacag wata go-yina iibsaday dib buu u iibsaday ibriiqi dib buu u iibsaday tugsan maayo nin raga weeye oo soo shaqaystay lacag buu wataa maasha allah horadoo sadaqa bixi weeye marka muslimka kaalmay sidaa darteed toddoba beri waxaa la yidhaahdaa waa coras coras qofka saboolka uu faqriga kaga bixi karo waa seven days macallinkii aadamiga yaa culumtaas ka tegay seven days qofku xaq uma leh dabadeed inuu tugsado soomaalidu marka soomaalida saboolka ah nicmadaas bay dul fadhiyaan ay ka qatan yihiin ninaan saaxiiba nahaa nin soo wacay waa laba sano ka hor wuxuu yihi adeer qaaraan baan kaa rabaa wuxuu ku yihi adeer ma xasuusataa markii isugu kaaya dambeysay aniga adiga haa buu yihi goormay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii waxaan ahaa ma xasuusataa haa adoo ardaya dugsare ka baxay baad bangiga shaqo ka bilowday waxaad i tiri ma xasuusataa haa qaaraan baan kaa rabay haddana qaaraan baad iga rabtaa haa oo muxuu yahay abaar dalkii ka dhacday waagaasna waagaasna abaar baa jirta wuxuu ku yihi adeer dadka afartan sano noloshoodii awood u yeelan waayey inay bedelaan ha baaba-aana iga dhaaf inay noolaadaan xaqba uma laha afartan sano ya nolol instagnationa iska soo taaga isagii baan canaantay odayga waa ka gardaran tahay baan maxaan uga gardarnay ninkii noloshooda wax ka bedeli lahaa waa adiga adigay wax ku bareen adaa maanta waxaad fahmaysaa noloshaas in wax laga bedelo in loo baahan yahay maaha marka isagii inaad ciqaabto o aada eeddii adiga aada lahayd aada dusha ka saar biyihii intaasaan kaga baxaynaa waa mawduuc aada u dheer biyaha soomaaliya aada u xiiso badan dhalinyarada in lagu dhiirigeliya inay bartaan aqoonta biyaha siay uga faa'iideeyaan mujtamacooda waxaanu u tegaynaa haddana hantida afaraad cimilada okay cimilo ma hantiba waanu fiirinaynaa soomaaliya oo satellite-ka laga sawiray cimilo inay hanti tahay in kale aanu eegeynaa marmeeda cimiladii webigii waa kan kan waa webigii shabeelle webiga markuu mar waa curdan baa la dhahaa marna waa dhalinyaro marna waa waayeel biyaha webiga markuu curdanka yahay waa markuu kasoo baxayo qararka biyaha iyagoo yar bay meelo badan ka imanayaan lagama faa'iideysan karo markuu dhalinyarada yahayna waa markuu isku darsoomo xoog bay u socdaan iyana lagama faa'iideysan karo markuu waayeelka noqdo waa markuu dhulka siman usoo baxo wuu laalaabta caajis si caajisa buu u socdaa markaas waa laga faa'iideysan karaa annaga biyihii waxay noo yimaadeen iyagoo waayeela waa qof afka raashin loo gelinayo etoobiya waxay soo mareen iyagoo curdana iyo iyagoo dhalinyar oo xawli ku socda dhulka soomaalidu ay degaan waxay yimaadeen iyagoo waayeela bal biyahaas iga faa'iideystay kuleeyihin ya ka faa'iideysan mayna xabad baanu isu haysana gobollada qaar biyihii baa xuduud laga dhigtay dabeyciga ree hebelna xaggay degeen ree hebelna xagga hadraawo noo sheekeynayo wuxuu yihi nicmadii ilaahay siiyey bay xuduud dabiiciya ka dhigeen webiga jubbana waa ka bal fiiri dhulkaa cagaaran waa cagaar iska soo baxay ya allahu akbar ismaan yuusuf kenadiid baa wuxuu yihi gabay qurux badan oo uu dhulka soomaalida kaga hadlayo nin abwaan oo wuxaa filosofa ilaahay jani raxmaha ka wanaagsan wuxuu yihi allihii dunida uumaa ku furay duul walbaba meele degaankuu u kala soocay iyo dowyaday mariye dhulkaa dabacsan yaa niman waliba docon ka yaaliye soomaalina looguma daraan deeqda ee bahaye wax dadkeedu joogaa arlada mid ugu dowroone dal wanaagsan inay leeyihiin looma diidanaa webiyada dareeriyo biyaha dixasha rooraya durdur iyo waxay ka cabayaan dowda ceelashae dooxad iyo buurahana waxyaal doog iyo caleen dayrta iyo gugana roobku waa ugu da-ayaye daraftii adeegtabana waa doog iyo caleene waana deeqay khayr kalena waa laga damcaya ilaahay dembigiisa ha dhaafo waana deeqay khayr kalena waa laga damcaya khayr kale waa macaadinta iyo khayraadkii dadkii hore ayaan aqoonta u lahayn khayraadka afaraad ama hantida afaraad waa cimilada cimilada waa ecolojiyadaas nagu hareereysan hawadaas iyo kulaylkaas iyo soomaaliya marka cimiladeeda si aanu u fahanno cimilada adduunka baanu isla eegeynaa haddaanu hoos u ba goloobkii adduunka waa kan hemosferes goloobkii waa kan qoraxda maadaama aan niro soomaaliya khadda waxaa mara dhulbaraha qoraxda shucaaceeda dhulbaraha toos buu ugu soo dhacaya intaas waa fahamsannahay sooma laakiin qoraxdii waa tan toos dhexduu ku aadan yahay qoraxdii markay inta taagan tahay labadaa cirif kulaylka si dadban buu ugu dhacaya xagal buu abuuraya ya laakiin dhexda waa sagaashan digri sidaa darteed dhexdaa u kulul maadaama uu kulul yahay kulaylka caadadiisa waxaa weeye termodinamic xeerkii la dhihi jiray wuxuu ka guuraa meeshuu ku badan yahay wuxuu u guuraa meeshuu u yaryahay biyihii badweynta atlantiga iyo bacifiga iyo hindian oceanka biyihii waa karkarayaan markay karkaraan kuleylka ugu badan dhexdu ku dhacaya waa kaasa meeshaa guduudan aadka u guduudan wey equatorial lo ko biyihii markay karkaraan qaacii kor buu u baxaya taa macnaheedana waxaa weeye cadaadiska hoose yaa badan cadaadiska koraa fudud meesha cadaadiska ku yar yahay bay aadayaan kor markay tagaan biyihii kor qabow baa jira cadaadiskii baa badanaya marka laakiin hoos uma soo noqon karaan saqafkii kore ozoonka ahaabay ku yaacayaan saasay u yaacayaan xaggee bay aadayaan ila kuwii hoosaa soo riixaya dib haddaan u noqonno waa kana convergen winds meeshaa dhexe labada khadda tropicalka iyo subtropicalka khadda ka hooseysa iyo khadda ka koreysa intaa u dhexeysa baa waxaa la dhahaa convergence zone zoonkaa kulul baa waxaa ka baxaya biyihii kor bay aadayaan saqafkii baa celinaya kanoo kale ahaa dushay ku yaacayaan cirifyadii bay kala aadayaan daruurahaasaas celina cirifyadii cirifyadu markay aadaan cirifka kore iyo cirifka hoose waa soo degayaan qaaci wuu soo degaya markuu soo dego waxa labada cirif qabowga ziyaadada ka dhigay iyo wada daruuraha ah waxaa weeye adduunkii baa ku neefsanaya hawadii baa saa u baxaysa markay soo degaan haddana waa soo noqonaya oo waxay soo aadayaan meeshii cimiladu ku fududeen qabowgii baa soo riixaya markay kuleylkii yimaadaan haddana kulkii baa kor u qaadaya macnaha saasay u soconayaan intaas waa fahanay haddaanu intaa fahanay soomaaliya marka xaggee bay kaga taallaa waxaas wareegaya convergensigaas sphere hemosfere waa nus nuskaa kore khaddii equatorialkii waa kaasa khaddaas dusheeda bay wax ka kacayaan waxna kor bay aadayaan hawadii waxna hoos bay aadayaan hadhowti bay soo laabanayaan dabaylahan monsonka ah markay koonfur ka yimaadaanna oo ay soo laabtaan waxay xambaarsan yihiin badweynta hindiya bay waxay soo qaadayaan daruuraheedii waa markay roobabka noo da-aan markay kor ka yimaadaanna imaatinka marka waxaa ka horeeya aayad qur-aana waxaa jirta dhehaysa rabu lmashriqayni wa rabu lmaqribayni fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan laba bari qorax ka soo bax iyo laba qorax u dhac baa jira ayaddaa inoo sheegtay zoonkaas aanu tilmaamnay oo aan nidhi convergence zone baa guuraya ma taagna marna kor buu u guuraa marna hoos buu u guuraa kuleylkii iyo cimiladii baa dhulka loo qaybinaya cadaaladda ilaahigaa bay ka mid tahay markuu koru guuro waxa guuraya khaddan equatorka maaha khaddu waa taaganta laakiin waxa guuraya qoraxdii baa dhinac u sikanaysa marka kuleylkii tooska ahaa ee dhexda ku dhacayay wax yar buu xagga u sikanaya marna wax yar buu dhanka kale oo koonfurta u sikana markuu kor aado convergence zone kor buu aaday koonfur africa winter wey waa haddoo kale waqooyiga yurubna ama goloobka waqooyigiisa samar wey sababtaa kuleelkii baa kusoo sikaday convergence zone markuu hoos u sikadana koonfur africa iyo australia samar wey kuleelkii baa dhankoodii usoo sikaday waqooyigana baraf wey jaakado waaweyn baa la qabaa iyo koofiyado iyo ninkii maxamed soomaali ahaa duriyadiisii iyagu bashbash bay fadhiyaan dhexday fadhiyaan hadduu inta u durko kuleylkii bay ku jiraan hadduu inta durko kuleylkii bay ku jiraan rabu lmashriqayni wa rabu lmaqribayni guurguurkaas inay nicmo tahay aayadaasaa noo sheegaysa fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan qolooyinna xiliyaa la siiye waa loo qeybiye annagana xilli walbaa nala siiyey sanadka dhan afar xilli baan wax beeran karaa saddex bilood saddex bilood saddex bilood saddex bilood waddamo waxaa jira hal xilli wax beeran kara kuwo labay wax beeran karaan laba xillina waa ka qarxe waddamo waxaa jira aan waxba beeran karin marka dhul aan waxba lagu beeri karin waxba laguma beeri karo dalka jabaan la dhaho oo waddamada adduunka u hodansana bal wadanka labaad ee maraykanka ku xiga xagga hantida ah wax resource a male waxa aan tirinayno oo ilaahayna siiye waxa maleeyo qarar bay ku nool yihiin wax resource ay leeyihiin ma jirto laakiin resourciga wax ka qiimo badan bay leeyihiin walaqad karamnaa bani aadama bani aadankii garaadaan siinay buu ilaahay leeyahy garaado ilaahiya ayadda qur-aanka ilaa qiyaamu saaca kitaabkay noqotaa bayaan wey bani aadanka lagu dhiirigelinayo han buu ilaahay la rabaa caqligii isaga ahaa bay isticmaaleen karaamadii aadamiga ahaa bay isticmaaleen annana karaamadii iyo waxaa laysugu kaayo daray hanti fakafarat biancumi illaah qaxootaanu kana waydarka marka sidaasu wuxuu u yahay hanti hantida shanaad oo aanu leenahay waxaa weeye xoolihii geel iyo ari iyo lo iyo ido iyo dameero iyo fardo intaba waanu leenahay iyagoo malaayiina markii fardaha iyo dameeraha iyo baqlaha laga reebo waayo annagaa dhaqan weyn malaayiin waa ahaan jire horteennii bay ku baaba-een bal qof gurigiisii waxa yiri shaatiga iyo sureylka iyo macawiista aada leedaho guriga ku yaal waa taqaan waanu dhaqnaa waanu istiraaraynaa meel baan dhiganaa asbuuca dambe waa u baahanaa waa gashanaa hantidan waa wax gurigeenni yaal oo kale waa waxaanu leenah horteennii bay ku baaba-een markaasaan ka qaawana waa nin shaarkiisii iyo macawistiisii iyo wixiisii ka qaawan oo isagoo qaawan suuqa lugeynaya soomaaliya tirakoobkii shan iyo sagaashankii hay-adihii dalka jooga ay qiyaaseen xoolaha ay leedahay waxaa weeye siddeed milyan oo geel ah shan milyan oo lo ah siddeed iyo toban milyan oo ida ah afar iyo labaatan milyan oo ariya riyo mase ari way okay afkeenna afafka adduunka u hodansan buu ka mid yahay afkeenna afafka adduunka ugu da-da weyn buu ka mid yahay ma aha wax aan iska mala awaalaya waa wax factiya dadka waxbaara ay soo ogaadeen afkii faraacinada ahaa af ka haray afkeennaa ka jira sidaa darteed inaanu isku layno ma ahayn lahjado ee waxay ahayd inaanu isku qabsanno waayo waxaana xiriirinayay buu kow ka yahay far keliyihii fool ma dhaqdo berberaa laga leeyahay hargeysaa laga leeyahay gaarisaa laga leeyahay kismaayaa laga leeyahay xamar baa far keliyihii fool ma dhaqdo ummad dhammaanteed maahmaahdoodii ay mid tahay oo sugaantoodii ay mid tahay oo dhaqankoodii uu mid yahay oo xataa waxa dhibaya uu mid yahay baastaan wada cunaa beriis baan wada cunaa haddii alla kuu ron yahay xataa magacyadan afka carabiga ah oo aanu leenahay xilli waxaa jiray aan la wada baxnay xilli waxaa jiray cabdiyo aanu la bixi jirnay xilli waxaa jiray abtirsanyaha soomaalida markaad fiirisay nebiyadii kulli nebiya fashion bay ahayd hadda waxaa socota asxaabtii wiilasha xamse aan wada bixinaa gabdhaha xafsa aan wada bixin ummad waxaa nahay wada guureysa laakiin doontii baan ku heshiin laana doontii waa la wada saaran yahay laakiin waa lagu heshiin laaya xoolaha iyaga ah hay-adda swedisha baa tirokoob ka samaysay qoraal aada iyo aada enjoymentiya qofka soomaaliga oo ku raaxaysanayo bay ka diyaariyeen waxay dhaheen dadkan tiradooda iyo xoolaha ay haystaan statistic ha laysu dheelitiro ha laysu fiiriyo annagu xoolahaasaan la mid nahay waxba meelna wax kama eegno haddii abaar timaadana waa iska dhimanaynaa easy take waxay dhaheen maadaama hal milyan oo qoys la yahay macnaha aabbihi hooyo iyo toddoba ciyaala hal milyan oo qoys waxaad u qaybisaa siddeed milyan oo geela reerkii meequu helaya halkii qoys sideed geelaa kusoo aadaya sideed halaad oo geela mid ratay aan ka dhigno si maaragtay kow reerkii inuu guuruu rabaa ya arigii ama riyihii afar iyo labaatan milyan weeyaan niri qoyskii maxaa kusoo aadaya afar iyo labaatan neef oo ariga kusoo aaday idihii waxaanu niri sideed iyo toban milyan meeqa idaa kusoo aadaya ya sideed iyo toban milyan aa kana geeli quruxdiisa maasha allah waa ku raaxaysanayna aad iyo aad iyo aad idihiina waxaanu nidhi afar iyo sideed iyo toban ida ah baa kusoo aadaya qoyskii adeer magacaa cabdicasiis qoyskiisii afar sideed iyo toban idaa kusoo aaday naga raaliho example baan kuusoo qaadanay maasha allah waa la badin maayo cadaalad wey cadaalad baa la rabaa lo-diina waxaanu niri shan milyan cabdicasiis shan sac oo lo ah meequu marka halkaa ku helay dameerihii iyo fardihii iyo idihii baqlihii dib baan u dhiganaynaa ama maadaama ay yaraadeen waxba iyaga xisaabin mayno qoyskii cabdicasiis waxay heleen sideed neef oo geela shan lo ah afar iyo sideed iyo toban oo ida ah afar iyo labaatan oo ariya riya ah dhulkaad aragteenna oo cagaarka ahaa webigu marayay waa ku noolyahay qoyska cabdicasiis ma la dhihi karaa waa baahan yihin ma la dhihi karaa waa qaxooti ma la dhihi karaa waxbuu maamulan la-yahay hayhat hayhat waxbuu maamulan la-yahay xataa hadduusan wax maamulin dee xoolihii cows bay haystaan ya ilmihii markay baahoodaanna waa lisanaya geedkaasuu hoos hurdaa waa nin isla weyn muxuu yihi ninkii laba geel jiroo geed hoos hurdaa waxay arkeen dayuurad socota dhururuqlaysay bu walle adaa dhoodi dhexe dhul waa kugu cuni gabalkii baa si dhici rabay wuxuu jeclaystay inay iska soo hoyato caano geeluu siiyo marka kow hantidii shanaad oo xoolaha ahaana intaasaan kaga baxaynaa iska badaa maaragtay markii aan caqli adeegsanno oo haragoodii aan iibsanno oo kaadidoodii aan iibsanno wallaahi kaadida xoolaha hanti weeye lacag wey dawooyin baa laga sameeya nin baa wuxuu yihi swedisha waxaan aada u rabi lahaa inaan markab ariga qaada arigiina oo khaliijka gaarsiiya aan yeesho waxaa ceeb idinku abooyday in laydin dhaho dowladaha khaliijka idin dhahaan arigiinii baan blockaad ku samayn wuxuu yihi iyaga idinkay ahayd inaad blockaad ku samaysa waa baahan yihin maxay haystaan buu yihi saxaray degan waa runtiis batrool baa la haystaa okay cab batroolka ana neefkeyga ariga yaa cunay aad iyo aad blockaad waa caqli xumadeenna waxa blockaadkana lagu sameynaya wuxuu yihi inta aan sii wadana kaadidaas iyo saxaradaas waan ururin lahaa buu yihi waa iibsanaya waa runtiis farmacologistayaasha waxyaabaha daawada laga sameeyo yay ka mid tahay kaadida ila canaasir kimika ku jirta aadan meel kale ka helin si sahla u heleen neefkaan iska kaadinaya cabaar walba weel un baad hoos dhiganaysaa oo welshad kuu socota huwa aladii sakhara lakum maa fi اlardi jamiican buu ilaahay jamiican xoolihiina intaasaanu kaga baxaynaa maasha allah waa kan gabayadii geel ayaa wax ka xasuusta waagaanu calanka qaadanay nin baa geel maandeeqa u bixiyay calankeena ninkaana caanu cabaya allah idinka isaga waa kala nasiib fiicanti ofta maasha allah maasha allah waa kanaa sici arigii idihii somaali gowd somaali sheep somaali cow ya ya ya leyt waa qurux badnaan lahayd laakiin de ya agriculture beeraha haddaanu u imaano adeerayaal beeruhu dhulkeenna masar baan cabaar joogay dhulka ay ku nool yihiin boqolkii afar bay adeegsan karaan boqolkii sagaashan iyo lix dhulkooda ma isticmaali karaan saxarago ayaan darida dadka haysata boqolkii sagaashan iyo lix dhulkooda saxraago degaan iyo beero iyo warshado meel laga dhiso meel guryo laga dhiso laamiyo kulli waa four percentage dhulkii ay ku noolaayeen annaguna eighty percentage dhulkeenna waa dhul munaasib oo isticmaal boqolkii siddeetan oo weliba beero munaasabo ah biyihiina waa soo sheegnay waa mutawafir meelihii laysdhahayo waa ugu biyo yar yihiin waa ugu biyo yar yihiin meelihii laysdhahayo iyagaa ugu biyo badan webiyadaas satalaadyadu sheegeen oo dhulka hoos mara labiyo lixdanka durdur oo dhulka hoos maraya badankood waa goboladaas aanan webigu ku olin dhulka awooddaas leh climidkaasna leh afarta xili wax laga beeran karo waxaa u dheer wax kastana waa la beeri karaa wax kasta oo aada keentid baad beeran karnaa yaanyadii mooskii cambihii canuunihii cananaaskii babaygii basashii toonadii liintii boosaaso markuu burburku dhacayay soo meesha ugu biyo yar maaha markuu burburku dhacayay afar kun oo qof baa ku noolaa maanta half million waa ka badan yihiin dadka ku nool khudaarta ay cunaan qaarkeed koonfur lagama keeno sawir falaasha baan wadaa jaamacadda horteeda biyo keliyaa lagu rusheeyey markaan tegey waan yaaba awskan oo meel kale aad ka keenteen mayay dhahay biyo keliya ku rusheeya bug cawskii waa baxay macnaha dhulkeenna oo dhan baa wuxuu yahay dhul beeraa wax kastana waa ka baxaan afarta xillina waa baxaan beeraha marka intaasaan kaga baxayna qofkii intaa loo sheego waa u yaabaya nin masriga waxaan ku idhi dhulkeenna intaa rabtid oo dhulah baad qabsan kartaa yaa sheikh maxaad ku hadlaysaa intaa rabtid oo dhula yaad keliya meel daddegan yihiinna ka dheerow meel xoolo la aroorinayo ay maraanna isbaaraha ku noqon ka dheerow dhabadii ha inta yaa duurkaa kuugu imaanaya qofna intaa rabtid baad qabsan kartaa dadka qaar baa yaabaya wallaahi yaaba si yaab la u yaabaya toban mitir oo ay qabsadaan shan mitir bay laayihiin oo ay beertaan shan mitir waa inta ilaa iyo cabdicasiis baa adduunka la laayahay oo dee meel dhul wax ka soo baxayaan wadamada waqooyiga ah xilliga kulaylaha saddexdaa bilood baa laga gaarsiiya iyadoo weli qabowgi jiraa dhulka la faraa waad aragteen abuurkii lasii sameeyaa saddexdaa kulaylka jiro wixii soo go-i kara baa la gurtaa weliba item kasta maaha waa maxduud itemada la beero bataati qamadi ya wadamo badan baa labadaa shay keliya beer wax kale usoo bixi maayo beerihiina intaasaan kaga baxaynaa shanaad buu ahaa maya lixaad buu ahaa toddobaad waxaanu fiirinaynaa o waa kana wild animals waa hanti hantida soomaalidu leedahay bay ka mid tahay soo hanti ma siyaabo badan bay hanti ku tahay gurigeennii inaanu garan weyno hantidii aanu lahayn waa shaarkii israelkii guriga noo yiilo kale laakiin maxaanu u baahannahay si aan shaarka u xanaanaysano inaanu u xanaanayno markaan xanaaneyn weynay waa naga guureen in badan waxna waanu dilay waxna waa guureen laakiin mid walba raad baa ka haray mid walba raad waa ka jooga libaaxa hadda aada wuxuu ugu badan yahay koonfurtaas dhulkaa dhooblaydaa dhurwaaga waa uu ku wada fidsan yahay dalka dawacada sidoo kale shabeelka isagoo qudhiisu aada buu u yarya isagaa ugu yar iyo xaaskii iyo jeertii bahalladan tuuristi ahaan baa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa dawooyin baa laga sameeyaa de waa nooc abuurkaa ilaahay ka mid ah xataa in laga badbaadiyo inayan dabar go-in waa xil bani aadanka saaran wey jeertii iyo xaaskii berigii iyo gorayadii dameerkii iyo lo-dan maxaa la yidhaahdaa regsmaayoodka keliya yaqaan logisi bay dhahaa ya gaalkacyo iyo hargeysiya lagama yaqaan ya magacu ma laha hantida toddobaad taas bay ahayd handida hantida sideedaad waa dhirta dhirta ma hantiba yes waddanka sweden la dhaho oo waddamada adduunka ugu hodansan ka mid ah hantidiisa saddex wax bay ku dhisan tahay saddexda waxay ku dhisan tahay mid ka mid ah dhirta wey dhirtaas wey dhirtaasay jaraan alwaax bay ka sameeyaan alwaaxdaas waxna sidooday u dhoofiyaan waxna waa farsameeyaan qalab bay ka sameeyaan koonfurtaas hadda aada baa dhirta loo jaraa oo la dhoofiyaa iska dhaaf dadka ka ganacsadee dekadaha ay ka dhoofaan xamar iyo marka iyo kismaayo iyo kudhaa iyo baraawe iyo ay ka dhoofaan malaayiin cashuuraa ka soo gasha malaayiin waa dekadaha ay ka dhoofaan keliya waddamadaas dadku nolosha ay fahmeen waxay yeelaan geedka markay jaraan meeshii geeday ka jaraan geed bay ku tallaalaan waa daweeyaan cirbad bay ku mudaan garanti wakti go-an ya sanadkaas oo sanadkaas in la jaraayo isagii oo soo baxay oo taagan waa hanti laakiin annagu waxaanu cunno keliya naqa waa cunaynaa waa cunaynaa waa cunaynaa dheriga wixii ku jiray ya dheriga iyo eber aan aakhirka xagxaganayna isku dilayna dhirta soomaaliya ka baxda nin la yidhaahdo mat shultz buug buu ka qoray laba volum oo waaweyn oo buug ah ninka isagaa wuxuu yihi muqadimada wuxuu yihi soomaaliya waxaa ka baxa inta uu isagu soo ururiyey dadkii ka horeeyey wixii ay ururiyeen buu qaatay waxbuu ku daray saddex iyo sagaashankiina uu ku lugayey soomaaliya awr intuu rartay shan iyo sagaashankiina uu ku lugayey waa xilliga aan isleynayni bay dadku diraasaad hayeen wuxuu soo ururiyey kun iyo sagaal geed baa ku yaal labadiisa buug buug laba boolumo kun iyo sagaal geed oo soomaaliya ka baxa wuxuu yihi taqriiban tiradii hadda ma xasuusto waa ka xumahay laakiin waxaa laga yaabaa muxaadaradii hore inay ku jidhay tiro yani ma sheegi karo boqol inay ka badneed baa baan u badinaya geed oo soomaaliya ka baxa oo adduunka meel kale aan ka bixin baa jira meel kale aan ka bixin wuxuu yihi dhirta soomaaliya ka baxda gebi ahaan ilaa lix kun baa lagu qiyaasaya lix kun oo jaad oo geeda baa lagu qiyaastaa in diraaso lagu sameeyo la barto aadamiga oo dhan bay faa'iido u tahay aadamiga oo dhan bay faa'iido u tahay waayo waxaa dawo la sameeyaa dhirtaasaa laga sameeya wuxuu kaloo yihi soomaalidu geedahaasoo dhan waa yaqaanin reer miyiga taasaan la yaabay say u isticmaalaanna waa yaqaanin ama iyaga si toosay u isticmaalaan ama si dadban oo guryo iyo xargo iyo waxbay ka dhigtaan ama xoolahooday siistaan iyaga waa wada yaqaanin bu laakiin annagu hadda ma naqaan qurac iyo qansax keliyaan ka naqaan geedihii soomaaliya waxba kama naqaan dhirtuna saasay adeerayaal waxay ku tahay hanti qiimi badan oo ilaahay uu inagu manaystay geedkan yaa yaqaan geedkan ya geedka yaa ya waa isku khilaafteen waa garan weyda ya xaskul wey xaskul wey maxaa laga sameeyaa yaa yaqaan xargaha laga sameeya xargaha laga sameeya iyo dermaha xaskul wey ha waa madow yahay miya iftiin maaha may kan gaaban kan gaaban ka hoose may kan dhaadheer maaha kan dhaadheer maaha kan hoose xargaha laga sameeya waagii hore soomaalida ay doonyaha isticmaali jireen geedkaas waa uu badnaa xargay ka samaysan jireen waxaa kaloo ay ka samaysan jireen kabdo iyo dermooyin iyo wax lagu fariisto wax guryaha lagu dhisto wax awrta lagu rarto wixii hadda ma jiraan wixii waa ibar geedi caagag iyo waa kaa waxaana waa lagu dhayi jiray